asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaada dalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasnaa infajigan ayaa laga rabaa
sumaqa wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo khamiisa sii bixiso jimcay ayna soo gelaysaa shan iyo labaatanka bisha sideed ee agost laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu haweyna barnaamijkan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona madaxda ugu sarreysa ee dalka ayaa safarro ku kala tegay magaalooyinka garowe iyo beledweyne madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa garowe kusoo dhaweeyey madaxda maamulkaasi puntland ugu horreeya madaxweyne saciid cabdulaahi deni ujeedka safarka madaxweyne xasan sheekh ee puntland caawa barnaamijkan kugu soo gubi doonaa dhinaca kale ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo dhankiisa maanta beledweyne gaaray ayaa halkaas ku booqday ciidamada xoogga dalka howlgalka ka wada deegaanada maamulkaasi hirshabelle ee dagaalka kula jira al-shabaab hadal uu dhiirigelin ayuu markaa u jiiday waana soo gubi doonaa saaxiibyaal abaaraha halkaa ka jira ayuu sidoo kale sheegay in ujeedka u weyn halkaas uu tagay ay tahay waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya korneyl xasan cali nuur shawte ayaa kaga digay ciidamada qalabka sida kumilanka loolanka u dhexeeya siyaasiyiinta isku khilaafsan danahooda gaarka iyo arrimo kale waan soo gudbi doonaa waxaa kaloo maqli doontaa barnaamijkeena caawan kugu hena saaxiibyaal mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa maanta doortay xubnaha guddiga korjoogteynta iyo dib u-eegista dastuurka iyo golaha shacabka baarlamaanka waxaana sidoo kale lasoo gebagabeeyey kala fadhida koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur araada madoobe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ayaa faahfaahinaya waxyaaba u qabsamay tan iyo markii kala fadhiga uu furmay waxaan kaloo caawa barnaamijkeena qayb ka noqon doona in soo gubi doonaa wasiirka waxbarashada ee soomaaliya faarax cabdulqaadir ayaa waxa uu markaa sheegay inay ka shaqeyn doonaan horumarinta waxbarashada inta wasaaradda markaas uu xilka wasiirkeeda waxbarashada uu yahay munaasabaddu ka qaybgala arrintaas uu ka jeeday ama hadalkaas uu jeeday ayaad barnaamijkeena caawa sidoo kale idin kugu soo baahan doonaa qodobadaasi wuxuu soo kordhaa caawa ad maqli doontaan cabdihaab cabdulqaadir xasan ayaa farsameeya anigu cabdinaasir waa idinla socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isdullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdin kalaya barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho degeysanaysaan qeybaha ugu horey barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabaynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada garoowe madaxweynaha puntland sida cabdulaahi deni ayaana markaas halkaa kusoo dhaweeyey iyo ku-xigeenkiisa wasiiro xildhibaano heer dowladgoboleed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada safarka madaxweynaha ee puntland ayaa ku qotoma sida villa soomaaliya warar ay kasoo saartay gorgulidda xaaladda abaaraha deegaanada puntland dardargelinta dib u heshiisiinta xoojinta wada shaqeynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo markaasi dhegeysiga talooyinka la xiriira dowladnimada ee ay qabaan bulshada puntland taas oo aas-aas u abaaliyay hiigsiga madaxweynaha soomaaliya ee heshiis ah madaxweynaha waxa uu markaasi kulmo la qaadan doonaa madaxda maamul goboleedyada puntland waxgaradka ismada ganacsatada dhalinyarada haweenka iyo sidoo kalenta culimmada si uu u istaago ama u dul istaago baliya xaaladda bulshada puntland baahiyaha ay qabaan dowrka horumarineed ee dalka iyo hirgelinta dowladnimada guddig waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee soomaaliya abshir cumar aruush iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada qaranka abshir maxamed axmed abshir buqaari la taliyaha madaxweynaha arrimaha federaalka axmed cabaas axmed dastuurka waa markaas sidoo kale cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo oo ah markaas la taliyaha dhanka arrimaha dastuurka iyo sidoo kalete la taliyaha wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya arrimaha dib u heshiisiinta cali maxamed awaare iyo agaasimaha waa agaasima ku-xigeenka madaxtooyada maxamed amiin sheekh cusmaan safarkan oo puntland ku tegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa markaas uu qeyb ka yahay safaro kale oo la qorsheynayo inuu ka tago eh, magaalooyinka kale ee maamul goboleedyada si markaasi dabashooyinka maamul goboleedyada la sheegaya inay qabaanna markaa xal u helistooda uu u dhaqaaqi doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhinaca kalena wafdi uu hogaaminayo wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta waxaa si diran loogu soo dhaweeyey eh, magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan si ay ugu hurgalaan xaaladaha abaaraha una dhiirgeliyaan ciidamada qalabka si ee eh, dagaalka kula jira al-shabaab wasaare ayaa soo dhaweynta kadib kulan la qaatay maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo uu ka dhageystay warbixino ku saabsan xaaladda abaaraha bulshada ee magaalada beledweyne iyo saameynta abaarta ee ku yeelatay gobolka ayaa wasaare ayaana ugu mahadceliyay bulshada beledweyne soo dhaweynta diran ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa oo hogaaminaya sidoo kalena wuxuu ku ammaanay howlgallada ciidamada ay kula dagaalamayaan al-shabaab kuwaas uu sheegay in ay aad ay markaasi ugu feejigiyiin weerarada kaga imaanaya deegaanada maamulkaasi hirshabeelle uu sheegay in dhowr deegaan ay imika ay gacanta ku hayaan wasaaraha xukuumadda oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka waa markaasi madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe iyo ku-xigeenka safiif dabageed ayaa waxa ay kormeereen ciidamada xoogga dalka ee la dagaalamaya al-shabaab isagoo ku tilmaamay ciidanka xoogga geesiyaal difaacaya diinta dalka iyo dadka soomaaliyeed si uu hadal ku dhigay wasaare ayaan u ballan qaaday in xukuumadda taageero iyo markaa taageero iyo hiil ay la garab taagan tahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ee isku xilqaamay sidii ay ugu guulaysan lahayn al-shabaab horay waxaa magaalada beledweyne ugu sugnaa wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidanka xoogga dalka janaal odaad yuusuf raage xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo warbixin siiyey wasaaraha xaaladda dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoona wafdiga wasaaraha ay dib ugu soo laabteen galankii dambe ee maanta isla magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waa kan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo markaasi ka hadlayay safarkiisii maanta iyo kormeerada halkaa uu ku sameeyey ciidamada xoogga ee gobolka hiiraan ku sugan
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan la kulmo ee, saraakiisha iyo ciidamadeennan sharafta leh iyo geesiyaasha runtii hortayda fadhiya oo taariikh u leh runtii xoogga dalka soomaaliyeed taariikh buu u leeyahay geesinimada iyo inuu cadowga baacsado mar kasta oo ay soomaaliya khatar gashana difaaceeda asagaa lagu yaqaanay dal walba dal adduunka jooga oo barwaaqo gaaray oo micnale ma jiro oo aan amnigiisa ayna gacanta ku haynin xooggiisa dalka iyo masoo jeesayaashiisa iyo geesiyaashiisa innagana haddii aan horay u soo kufkufnay haddii ay duruufo ayna qabsadeen maanta waxaan joognaa xilligii karaamada iyo sharafta dalkeenna ay u soo laaban lahaayeen kuwa soo celinayana waa wiilashaan hortayda fadhiya runtii waxaad samaysteen eh, waxaan idinku imid runtii inaan idin idhaahno aniga oo wakiilka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inaan horta idiin mahad celiyo inaan idin idhaahdo dadkiinna iyo dalkiinna iyo madaxdiinnu waa idinku faraxsan yihiin dalkiinna iyo dadkiinna iyo madaxdiinnu waxay og yihiin waxaad qabanaysaan waxay og yihiin inaad karaamada dalkiinna iyo sharaftiinna iyo sharafta ummaddiinna inaad u soo jeeddaan habeen iyo maalin inaad u dhimanaysaan inaad u dhaawacmaysaan waxaad tihiin mujaahidiin rasmi ah ayaad tihiin waxaan rabnaa inaad sidaas ku jiiftaan ood ku seexataan jihaad baad ku jirtaan kiina dhintana insha allah jannuu gelaya kiina dhaawacana waxaa waaye ilaahay baa dunuubtiisa uga dhaqaya wuuna bogsanaya wuuna guulaysanayaa ummaddiinnana sharaf iyo karaamo ayay ku noolaanaysaa waxaad xorayseen dhul aad iyo aad u ballaaran idinka oo duruufaha aan ognahay aad ku nooshihiin annagoo og ee, waxyaabaha baahidahaad qabtaan saraakiishuna runtii ay noo warrantay ee, haddana aan idin dhex taaganahan xog ogaal ka ahay haddana waxaa waaye runtii waxaad samayseen naftihuranimo boqol iyo konton kilomitir ka badan ayaad xorayseen muddo kooban ayaad ku xorayseen taas micnaheedu waxay tahay haddaad mar soo jeestaan waxaad awoodi leedihiin dalkan inaad si dhib yar u xoraysaan dalkan ciidamo dowlado ka soo duulay oo hubaysan oo diyaarado wata oo logistics aad u sarreeya wata oo technology wata inagama haystaan dalkan waxaa haysta wiilal yaryar oo khawaarija oo aan waxba haysan oo aan tababarnayn waa beentood ma tababarna oo waxba aqoon oo jaahiliina oo ahlu naar ah oo shaqadoodu ay tahay ay u socdaan inay qof muslima dilaan muslim tukanaya inay dilaan muslim laa ilaaha ila allahu le inay dilaan oy madaxa ka gooyaan oo ay gowracaan ayay u socdaan idinkuna waa difaacaysaan sidaa darteed waxaad tihiin mujaahidiin ayagu waa shayaaiin idinkuna mujaahidiin baa tihiin ka idinka dhinta jannuu gelayaa ka ayaga ka dhintana naar buu gelayaa sidaas aa u rumaysnaataan baa la rabaa si marka loo ogaado runtii in ay nimankaasi shayaatiin yihiin idinkuna aad tihiin mujaahidiin aad tihiin waxaa la rabaa jidkii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii mujaahidiinta lagu yaqaanay inaad yeelataan waxaa ka mida sabirka waxaa ka mida inuu qofku islaamka iyo muslimnimadiisa iyo salaadiisa iyo iimaankiisa inay u sugan tahay waxaa ka mida qofku inuu iska ilaaliyo wax kasta oo dhaqanka xun dhaqanka xun iyo kala amarqaadasho la'aan iyo qabyaalad iyo waxa aan loo baahnayn ee dalkeennan aad ogta inuu heerkaa geliyey waxaan rabnaa inuu ciidankeenna uu sif- ka si- waxaas waa horaa laga sifeeyey waxaan rajaynaynaa insha allah inaad idinkuna dadka ka wacdisaan ood ka waanisaan waxaan rabaa in aan runtii mar labaad iyo mar saddexaad baan idhaahdo waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego dowladdiinnu way g- idin garab taagan tahay habeen iyo maalin way idinku tashanaysaa idinkuna waa ku tashanaysaan haddii ilahay idhaahdo waxaan waxaa runtii aan saraakiisha kala ballamay ilaahay idankiis baahiyihiinna uku- ukuurgalka kadib waxaa waaye waan la noqonaynaa madaxweynaha iyo aniga iyo xukuumadda oo ugu horreeya wasiir gaashaandhigga taliyaha xoogga waan wada fadhiisan doonnaa waxaannu haddii ilaahay idhaahdo aannu in- ee, xoogga saari doonnaa sidii aan idinku dhammaystiri lahayn baahiyaha la ii sheegay ee muhiimka ee jira runtii maxaa jira dagaal baad ku jirtaan mar haddaad dagaal ku jirtaan annagana waa idin daba istaagaynaa waxaan rabaa dagaalka inaydan joojin wuu soconayaa dagaalkaas ilaa dalkeenna uu ka xoroobo haddii ilaha idhahdo dalkeenna wuu xoroobayaa kuwa xoraynayana waa idinka kuwa laga xoraynayana waa kuwa shayaadiintaad aragteen waadna aragteen say u jilicsan yihiin waadna aragteen inay isugu soo hartay markaad idinka xanuujiseen oo aad ka adkaateen ood boqol iyo konton kilomitr ka xorayseen waxay idiin dabamareen xamar markaasay hooyooyinkiin iyo carruurtiinnii iyo adeeradiin iyo aabbayaalkiin ayay meesha ku laayeen waxay ku tusinaysaa idinkiina idinku soo aadi karin idinka way idinka cabsanayaan laakiin waxay idiin soo dabamarayaan maatida iyo carruurta iyo dadka madaniyiinta ah ee makhaayadaha fadhiya ee ganacsanaya ee guryahooda jooga aan hubka haysan ee madaniyiinta waxba haysan ayay soo aadayaan marka idinka aad xanuujisaan waxaad ogaataan dadkaas inaad u aargudaan idinkaa la idinka rabaa waa inaad u aargudaan markay xanuujiyaan gabar soomaaliyeed oo ay odaygeeda ka dilaan oo ay iyada dilaan oo ilmaheeda dilaan waxaa la rabaa wiilka soomaaliga ah ee qoriga haysta ee askariga ah ee militariga soomaaliyeed ah ee aabbihii geesiga ahaa waxaa la rabaa inuu u aargudaa la rabaa gabadhaas waxaa la rabaa inaad u aargudaan madaniyiintii la laayey odayaashii la laayey carruurtii la laayey inaad u aargudaan idinka idinka sugaysa waad u aargudaysaan waana u wada aargudi doonnaa haddii ilaha yidhaahdo kuwaana waan ka adkaanaynaa dalkeennu wuu dhismayaa maalintaan nabad ka dhigna dalkeenna ayaa inoogu horraynaysa barwaaqo iyo bashbash iyo waxaan u baahnaynoo dhan inaan helno dalkeennu baa barwaaqo baddii baan haysannaa oo berrigii baan haysannaa oo waxaa waaye biyihii baa hoosteenna durduraaya waxaan u baahannahay oo dadkeennu ay u baahan yihin dadkeennu waa ilbaxeen kuwii dibadaha joogay kuwii dalka joogay warshaday keensan lahaayeen waxaanoo dhan dadkeennoo dhan shaq- dhallinyaradeenu wada shaqayn lahayd dhulkeennoo dhan laamiyaa laga wada dhigi lahaa meeshii dadkeenna hadda baahan ee cuntada u baahan cuntada looga beeri lahaa laamiyada la soo marin lahaa shaqada laga abuuri lahaa nimankaasaa haysta aan micnaha lahayn eed boqoliyo konton kilomitr saddex isbuucaad kaga cayriseen miyaydaan kaga cayrin karin muddo hal sanaa dalkao dhan dalkao dhan waad kaga cayrin kartaan marka waxaan rajaynayaa inaad dalka ka xoraysaan haddii ilaahay idhaahdo dowladdan waxaad kaga xukuumaddan waxaad kaga talagelaysaan waa xukuumaddiinnii habeen iyo maalin ilaahay idankiis way idinla joogaysaa dagaalkanna waan ku wada jirnaa waana idinku soo noqnoqon doonaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin guulaystaan idin leehay
ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii orob aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite masterka akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonjaad ku helaysaan si frii ah dalmar elid master card waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deemar master card oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii master card waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya master card waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobaylka ama imailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkada isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsamugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolare bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somteel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojikaa sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartu saan ma ahayn saakay weeba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeelaa la saxriiray sori sori sori sori beello sori sawir iyo tabeele subarsayd baa sahasho oo fududaysay boor yar iyo weyn sayska doontid u sheego subarsayn design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subarsayn design waa mid taqaan subarsayn design waxay awoodaa inay farta kugu qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subar sayn design ugu kaalay subar sayn design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka farasmagaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida raniboojyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee blue indian ocean waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sandesan waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaal mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maanta ma ka wac telefoonada kale ah ebirli xal toddobo labaatan tobaniyo labo tobaniyo labo siddeetan iyo shan tobaniyo labo konton iyo shan ama ebirli xal sagaal toddobo ebirli eber shan ama ebirli xal sagaal toddobaatan eber eber toban iyo shan ama booqo websaytooda ah www supersan som s o
barnaamijka awriga wararka afarbaatanka saacadaada dalsani magaalada muqdisho ad degeysanaysaan saaxiib yaal markana haddii aanu eegno gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkiisa ee soomaaliya xasan cali nuur shuute ayaa kaga digay ciidamada qalabka sida umilinka loolanka u dhexeeya siyaasiyiinta isku khilaafsan danooda gaarka iyo arrimaha kale ee ku saabsan ee siyaasadda gudoomiye cali nuur shuute waa xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkiisa ayaa markaas wuxuu sheegay in ciidamada keliya ay ku ekaadaan howshooda gaarka ah ee la dagaalanka al-shabaab iyo shaqooyinka la xiriira amniga oo waajaadkaas markaas loo xisaaray aysan ku dhex milmin siyaasiyiinta iyo markaasi danaha ka dhexeeya siyaasiyiinta iska soo horjeeda siyaasad ahaan iyo markaas in ay aragtidooda markaa ay dhexgalaan waa kan gudoomiye xasan cali nuur shuute oo arrintaas ka hadlaya
Ee, marka siyaasadda markii la aado dhankeedane siyaasaddu waxaa la yidhaahdaa waa dagaal u dhexeeya siyaasiyiinta oo aan loogu talagelin inuu dhiig ku daato dareeska ciidanka darajada ciidanka iyo qoraga ciidanka oo wato waxaa loogu talagalay in lagu fuliyo sharciga in lagu difaaco dalka loogu talagalay marka ay jirto marke siyaasad aan toosnayn ama heshiis lagu ahayn ama si kale marka loo yidhahdo marka ay jirto siyaasad ee, aan sharci ahayn markay jirto sharciga ku ku khutamin ay jirto Ee, haddana ciidankii lasoo dhexgeliyo oo ciidamadii ay ka mid noqdaan waxay waxaa imaado sabab ay sabab u noqotaa in uu dhiig daato arrintaasna waxay sababtaa in ay eh, dad aanan oo- oo birmageedi ah aan waxba galabsan inuu dhibaato gaartaa Ha- waxyaabaha meelahaasna sheekada markay halkaas gaartana waxay ku biyashabataa in ama qofkii waxaas lagu hela tiirka la geeyo ama lugaha laga galafoodo waxaan rabnaa in aan difaacno oo waxa aan difaacayno ay noqdaan dowlad sharci ah dowlad eh, ku dhisan qaanuun inaan difaacno iyo iyo kala dambeyn ku dhisan waa waxaan inaan difaacno la rabo waxaan rajaynaynaa in siyaasaddu aysan keenin eh, dhibaato kale inaysan keenin maxaa yeelay dalku oo markuu siyaasaddu jahwareersan taha dalkuna wuu jahwareersan yahay macnaha siyaasad toosan ayaa ah dal amni ah oo hagaagsan ah arrintaa yeelkeeda annaga marka saraakiisha aan nahay iyo ciidamadii la xukumaye ay xukumayeen marka aan nahay maxaa nooga nooga nooga aadan waxaa nooga aadan eh, oo la rabaa sarkaalka iyo qofka askariga ah inuu goos dambeedka ku haayo maskaxdiisana ku haayo la rabo waxaa waaye eh, in wadaniyaddu ay tahay in wadaniyaddu ay tahay in mar kasta uu qofka u heliyo dalkiisa mar walba dalkaaga waa qofka hiilada kaa raba Ee, dowladdu in dowladda in loo heliyaa waa marka ay u qalantaa keliya macnaha maxaa laga wadaa waa marka ay ee, sharciyad ku socota oo nidaam ku socota oo nidaamkii iyo, ee, qa- dadkii iyo dalkii ay ilaalinaysaa ayaa qasab ah in loo heliyaa dowladdu Ee, waxaa saraakiisha ciidamada iyo ciidanka ay xukumaanbo aan aan- aan ka rabnaa si ay karaamadooda iyo sharaftooda ay u ji- usii jirto in ay si hagar la'aan ah u difaacaan dalka si hagar la'aan ah uga hortagaan oo una cirib tiraan arrimaha argagixisada ay kaga hortagaan argagixisada si ay hagar la'aan uga hortagaan Ee, waana taas tan keliya ay qiimaheenna iyo sharafkeenna ku ku- kusii jiri karo Ee, shabaabku waa iska gabaabsi arrintiisu way dhamma- way iska dhammaystiran tahay waa dhammaatay Ee, maxaa la yidhaahdaa waana waxa aan anaga wax ku xugminayno ama aan tusaalaha ku qaadanayno ma ahan ee, gu- guriga ay duminayaan iyo qaraxa ay samaynayaan amba hoobiyaha ay dadka shacabka ku garaacayaan maaha Ee, waxaa waaye inta aan haysanno ee, saraakiil iyo ciidan daacad ah oo diyaar u ah ee, maxaa la yidhaahdaa inay dalkii iyo dadki difaacaan mar kastoo aan haysanno waxaan haysanaa fursad oo dalkaani uu mar kasta ku badbaadi karo ayaan haysanaa Ee, intaa markaan ka gudubno arrinta kale oo muhiimka ah waxaa waaye oo la rabo dadka ciida shabaab in lala diriraa markii la sheego bulshaduna inay qayb ka naqataa waaye shacabka deegaanada koonfur galbeed waay arrinta muhiimka ah in iyagana loo sheegaa oo aan isdul taagnaa ay tahay Ee, shacabku qof walba oo dadka kamida shacabka kamida waxaa niyadiisa ku jirto in uun mar uun shabaabka iyo cadowga la cirib tiraa laakiin ee, habka ugu fudud ee qof kasta oo kaga qayb qaadan karo arrintaas waxaa waaye inuusan qayb ka naqan sii socoshada iyo jiri- sii jiritaanka argagixisada maxaan ka wadaa waxaa waaye in uu la soo wadaagaa arrimaha waxa ay u arkaan laamaha ammaanka ay la soo wadaagaan waa dadka reer koonfur galbeed waxa la arko wiilkaaga haddii aad shaki yar ka qaaddo wiilkaaga amba- amba walaalkaa aad shaki ka qaaddo u sheeg laamaha ammaanka booliiska kuugu dhow u sheeg haddii aad ku aragto dhaqan iyo dhaqdhaqaaq iyo dabeecad aadan hore u aqoonin haddaad ku aragto isbeddelkaasi saldhiga kuugu dhow u tag booliiska u tag u sheeg oo dheh qofkaani waxaasaan ku arkay ogsoonow haddaa istiraahdo dadkow haddaa istiraahdaan ee, kan waa walaalkaa ama waa wiilkaaga adiga maku dhibaataynayo dhibaata hadduu samaynaya cid kaloo dhibaataynaa waa- waxay la mid tahay adigoo mas gudaha inta gashta dhahday deriskuu dhibaataynaa animi dhibaataynaya adoo dhahayo kale waa waa xaqiiq inuu adigana ku dhibo as- da- deriskana dhibaayo adna ku dhibaayo mustaqbalka adna ku dhibaayo haddii ugu- haddii aadan a- markaasi aadan sheegin waxaa la yidhi oraha jiri jirtuu dhihi jiray ninkii ninkii barbaasha baahal nool ka baxsay ama boqno gooya la dhihi jiray baahal nool waa dadkaasi argagixiso ehel male abtisiimo male dal male diin male inaysan diin lahayn waxaad ku aragtaa dadka dadka shacabka ah maalin kasta matoorka ku garaacayo ninkii wasiirkii sheekh xasan isagoo khudbo ku jiro masaajidka soo baxaya ayuu bannaanka waxaa ku sugaya wiil aanan dukanin inuu qarxiyo diin meeshaas kuma haayaan da- dhaqanna ma laho maalin kasta qofka indheergaradka ah oo dalkaani indhaha u ah ay dadka indhaha u ahay dilayaan oo waa kaasaa Eh, diinna ma laho waa kaasaa masaajidda laga aadi la'ya dalna ma laho dadkii ajaanibta ahaa oo dalalkooda dembiye kasoo galay rabaan inay inta ku hayaan markaasay rabaan inay eh, dhahaan ayagoo oo magac aanan jirin u saarinayo ay rabaan dembiilayaasha inay dalka ku hayaan dalkan hadday laha lahaayeen bal iyaga keliya ma joogaan maxay dembiilayaasha kale ugu soo wadaan arrintaasi waxaan rabnaa inaad eh, geesdambeedka ku qabsataan arrinta kaleo iyadana muhiimka waxaa waaye ciidamada waxaa la dhihi jiray marka hore sarkaal ma qaldame taliyi ar- askari ma qaldame taliyiisa qaldama ama sarkaalka qaldamo askarta in aad loo naqdaa tusaale wanaagsan ayaa la rabaa oo ay ku daydaan ay meelay kasoo raacaan qofka askari- sar- askariga ah wuxuu adiga kaa arka loo sameeha maanta hadduu qalad sameeya ishaa iska fiirinaa ilo ilma dhoorte qaladkaa samaysa lagu qaada haddaadan dhihin waxaa birito midkiiu la sameynaa markaasaa hal qalad oo askari hal askari sameeya askarta dhan u ceeboobaya leeyahay waa kuwii wax dhici jira amba kuwii wax dilay shacabka dilaya waa la leeyahay meelaha furumaha cadowga marka la joogo waxaa lala kulmaa laba qayboodba waa la kulmaa shacabkina waa la kuwa furumihii waa joogaan waa la kulmaysaa cadowgiina waa la kulmaysaa isku si aan loola dhaqmin aa la rabaa marka marka shacabka la dhaqmaysa oo askariga la dhaqmaayo in la baraa in uu u dhimriyo oo sida ugu wanaagsan oo qof ula dhaqmi lahay ula dhaqmaa aa la rabaa marka uu cadowga la dhaqmayo inuu waajibkiisa ka guto oo gacan adag isaga qabtaa la rabaa oo aanan shacabkii iyo cadowgii isku si aan loola dhaqmin aa la rabaa arrintaas inaad oo askarta iyo maxaa la yidhahdaa furmaha waxa dagaalada ka jiro iyo meelaha ay joogaan in dadku ay usoo haayoodaan oo ciidanku ay usoo sheegaan xoogaha si loo helo waa inay ciidanku muujiyaan in ay askarta shacabka u dhimrinayaan uga dhow yihiin dadka shaqada ay qabanayaan ayaga dartood ay u qabanayaan
dhinaca kale mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta doortay xubnaha guddiga korjoogteynta iyo dib eegista dastuurka ee golaha shacabka waxaana sidoo kale lasoo gebagabeeyey kala fadhiga koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kulanka waxaa shir gudoominaya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe waxaana markaas uu welinayay ku-xigeenadiisa koowaad iyo labaad gudoomiye aadan madoobe ayaana waxa uu markaas dhinaca kale faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii u qabsoomay kalfadhiga tan markii la furay oo markaas mudanayaasha ay iskugu yimaadeen dhinacyada la doortay ayaa waxaa ka mid ah xuseen qaasim yuusuf iidow maxamed xeeli axmed xildhibaan yuusuf cali xoosh xil- xildhibaan maxamed yuusuf xasan waalid iyo sidoo kalete xildhibaan cabdulaahi carab ayaa afartaas waa shantaas xubnood ayna markaas loo doortay waa kuwan marka hore aan eegno gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka sheekh aadan madoobe oo markaa faahfaahinaya
maadaama maaragtay ajendadeena ma- maanta ugu dam- qodobka ugu dambeeya uu ahaa ee xidhitaankii kala fadhiga xildhibaanada sharafta leh waad salaamantihiin mar labaad waa idinku macdilinayaa kalfadhiga koowaad sida sharafta badanna u soo shaqayseen iyo howlaa cusub aad soo qabateen mudanayaal waa mahad alleh inaan maanta u- maanta aan maanta aan u fadhiino maanta aan u kulansannahay xidhitaanka kalfadhiga koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka to- koob iyo tobanaad ee soomaaliya oo kulankiis ugu horreeyey yeeshay abriil afar iyo tobankeeda laba kun labaatan iyo labo ayadoo maalintaas xildhib- loo- la dhaariyey xildhibaan- xildhibaanada baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya mudanayaal iyo marwo xildhibaanada sharafta leh sida sida sida ku cad qodobka lixdan iyo labaad farqadiisa labaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah iyo qodobka labaatan iyo koowaad ee heer hoosaadka golaha shacabka waxay caddaynayaan in golaha shacabka sanadkiiba yeelanayaan laba kala fadhi oo caadi ah ayadoo kalfadhi kastana uu soconayo muddo afar bilood ah intii aan ku guda jirnay kalfadhiga koowaad oo aan maanta xidhanayno goluhu wuxuu gutay waajibaad waajibaadyo dastuuri ah oo ay ugu horrayso koow doorashadii guddoonka golaha shacabka laba doorashadii madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saddex kalsoonisintii ra'iisul wasaaraha afar ansixintii xukuumadda golaha wasiirada iyo barnaamijka xukuumadda iyo shan afar iyo toban guddi oo la doortay guddoonkooda guddoonkooda gud- lo- la doortay guddoonkooda guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo xoghayaal loo doortay sidoo kale maanta oo- maanta waxaan dooranay xubno shan ah oo inooga mid noqonayo guddiga la socodka dib u eegista dhaqangelinta dastuurka oo ayna la wadaa- la wadaagno aqalka sare mudanayaal marweyne maanta markaan kalfadhiga koowaad xidhno xildhibaanada waxay galayaan fasax muddo laba bilood ah si waafaqsan qodobka labaatan iyo koowaad farqadiisa saddexaad ee hooraasaadka golaha shacabka muddadaas ay xildhibaanada fasaxa ku jiraan xildhibaan walba waxaa waajib ka saaran yahay in uu deegaan doorashadiisii dib ugu laabto oo ka soo diyaariyo warbixin maadaama aanu ognahay in ay jiraan arrimo badan oo hortiban u leh deegaan walba ugu dambayntii maadaama aad soo soo qabateen shaqooyin adag waxaan idin rajaynayaa fasax wanaagsan oo aad ku soo nasataan xildhibaanada sharafta leh ee kalfadhigeeni koowaad ee golaha shacabka waa inoo xidhan yahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin ilaahay waxaan ka barinaynaa in ilaahay dhibaatada naga qaado anagoo nabada isku soo noqonno oo maaragtay ummaddeen shaqo wanaagsan u qabanno aad iyo aad aad
dhinaca kalena xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa dhankooda ka hadlay een, xubnaha la magacaabay sidoo kale waxa ay ka hadleen qaarkood boqol arrinta ka taagan dhibaatada go-doonka al-shabaab ee halkaas ay gelinaysa hadal ku leeyeen
waxaan ku nimid hadda eelberde oo ilaa washaaqa ilaa yeed aanu isla soo marray madaxdii u sarraysay ee dowlad deegaanka duruufihii abaareed iyo midkii adniba xaggoodana waxa weeye wixii arrintaa ku aadanaa way soo booxiyeen annaga waxaana laga rabaa in kaalinkeenna aan qaadanno oo ciidamada dowladdu ay haysato la beeqaabiyo oo la qorsheeyo oo gobollada iyo dalka loo qaybiyo dagaalkana si wada jira soo loo galo afar wiil oo eh, gar fiifiiqan oo mooryaan ah in dalkii iyo dadkii ay u baaba'aan innaguna mas-uuliyad aan u sheeganno oo aan u joogno nasiib darro wey mudane guddoomiye mudane yaal waxayna saaran xil waajib ah xukuumadna khalad male madaxweynena khalad male dalkan hadduu degi waaye iyo hadduu xumaado mas-uuliyaddiisa ilaahayga weynaaye waaxid ahaa innaga ayuuna weydiinayaa haddii waxa jira aan dhab u waxayno oo aan u arrintaas oga howlgalno dalka waxa weeye meeshuu yaallo waa ka qaadi karaa al-shabaab waa wiila ducufaa weeye hadday dagaal dhaba arkaan waa la jebin karaa dadkana waa laga qaban karaa laakiin waxaa weeye ka goonaasho iyo qursho dhaba oo kula xisaabtan leh oo xukuumad lagula xisaabtamo oo heelaha amniga lagula xisaabtamo hadday jirto oo isdabagallo oo qorsho loo sameeyo oo qalabka iyo ciidanka haysta dalka loo qaybiyo oo howlgallada lagu sameeyo waxa weeye duruufaha taagan ee dadkeenna iyo shacabkeenna taagan wuu wuu saamayn lahaa arrintaas waxaa mudane guddoomiya soo jeedinaya inay gobolkaas bakool ee duufaha dadkiisa ay ku dhegan yihiin kuwa dagaalku ku dhacay iyo kuwa aan ku dhacin ee geedaha hoostooda ku baktihaya xoolihiina ka dhammaadeen dad soo barakacay oo ka soo barakacay ilaa xudur ilaa garas weyne ilaa moorogaabey oo tegey ilaa tiyaglow oo meeshay ku qaxeenna xabad ku qabsatay oo geedaha hoostooda ku baktihaya ayaa jira aada iyo aada ayaa damiirkaygu iyo jirkaygu xanuun u waxaynayaa waxa meesha ka jira iyo sidaan meesha u fadhino raxadsi arrin qalbigayga saameyn karo wey mudane guddoomiye waxa weeye waan qiirooday arrinta dalkeenna iyo dadkeenna ku jiro oo aan maanta xamar oga samaynayno haddii aan qorshe dhaba ka- kala nimaano oo inagu qoryaha aynan qaadanin oo inagu dadkeenna aynan isku qaybinin oo inagu deegaanadeenna isku qaybinin oo inagu aynan hogaaminin oo aynan heedaha amniga iyo kuwa fulinta ku kontaroolin waxa weeye duruufaha ina haysta kama bixi karo si aan uga baxano dalkeenna u badbaadinno innaga lafaheenna aan u badbaadinno oo maalinba mid innaga ka mida aan qarax loogu dilin waa inaynu tala dhaba gaadhno oo aan u diyaar garowno inaannu iska celinno wiilasha yaryarka ahee ducufada imaanlaawayaasha arxanlaawayaasha inaan sheegidooda iyo magacooda xitaa intii la waxeeyo la- la- laga boqo ay timid innagoo wax ilaahay weynaa ee waaxid ahaa uun lagu qasbin cadho ilaahay oo innaga iyo dalkeenna ku dhacdeen ilaahay aan naga dulqaadee haddaysan jirin awood maanta gabcaha aan u laabanna ma jirto mudane guddoomiye mudane yaal waxaan ku soo koobahayaa meeshaasu waxaa ka jira arrimo bini-aadannimo oo aada u adag waxaa ka jira mid amni annaguna waxa weeye waxaa laga yaabaa inaan isku haysanno xilal waxaa laga yaabaa inaan isku haysanno ee, waxaan hadda yaalla waxaan ka haynaan kuwa hadlayno waxaan arkahayay shalayto wasiir leh ee, hala weeraro jidka oo hala hala joojiyo ee, een, buur xakama waxa ka jira yaan arkahayay xaalkaa maba jiraba maanta ma taagna arrinkaa isaga ah waxaa taagan inaan iska celinno al-shabaab inaan dalkeenna iyo dadkeenna u midoowno markaa kadib wixii xilla iyo wixii aan iska saxayn aan iska saxno arrintaasu baaqa aan soo jeedinayno ee saaxiibkaysa rasuul caafimaad khayr qaba allaha siiyo wuu xanuunsaday malaariga kaneca badan baana soo cuntay wuu soo kici waayey saaka qandho xun baa haysay aan annagu keennay waxa weeye meeshaasu waxaa gurmad laga maarmaan ahoo deg deg ahoo mid amni iyo mid sabafo bini-aadamnimoba waa ka jiraa fursad aan dadkaas ku xorayno oon wax kaga qabannana oo iska kaashanayno dowlad deegaankana way maanta waa diyaar weeye wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan odhanayaa marka labaadna guddoonka iyo guddoonka iyo labadiisa guddoonba inay dadka si daacada ugu shaqeeyaan si daacada oo baarlamaanku iskugu mid noqdo oo dadka ay si daacada ugu shaqeeyaan baan odhanayaa wax badan baa la kala tirsanayaa waxyaabo badan baa jira baarlamaanku wax badan buu tirsanayaa ama qaar dhinac la geliya ha noqdeen ama dad inta mooshinkeena dadna laga qabanaya dadna aan laga qabanayn ha noqdeen ama ha noqdeen xeer hoosaadka oo laleeyahay heblaayaa waa saan iyo heblaaya waa saan iyo baan odhanayaa intaas uu sii dhaafi maayo wax badan baa jira dadkao dhanna waa ogyihiin waxaan odhanayaa markii la soo noqdo insha allah haddii laha idmo guddoonku si dacada dadka ugu shaqeeya waxaa loo fariisiyey meesha inay dadka si dacada ugu shaqeeyaan looma fariisin inay qof gooniya ama dad gooniya dadna ataagaan dadna is ataagaan waa arkaysaan maalinkii dhoweyd madaxweynihii qaranka ee hadda ka degay kursiga xilliga dhow ka degay kursiga waad arkaysaan qodob dastuuri ah oo saxa oo xalaal ah oo uusan qofna ka baryin qofna uusan magan uga ahayn Ee ay tahay qof kasta madaxweyne kasta markuu xilka ka dego uu leeyahay kursigiisa baarlamaanka uu leeyahay qodobka lixdan iyo afraad farqadiisa afraadna ay sheegayso in la yidhi ha loo codeeyo sharci ma aha saacna ma ahan dawna ma ahayn ha loo codeeyaa la yidhi waa loo codeeyey Ee, maxaan ku dhahaya ii sheeg anugu mar raba inaan falaqaynta kale sii galo gabar baa ka hadasha meesha waa maqlayseen qof kasta kilibkeed inuu meelaha wareegayo xildhibaan sareedo inuu kilibkeeda meel kasta wareegayo waa arkayseen Ee, saqashaamo weeye xagga weeye kan weeye in la lahaa ma fahante marka taasna waxaan odhan lahaa sida saxda oo meesha loo saaray saddex kursi bay ku fadhiyaan oo kore annaguna koraasoo sabiraan ku fadhinaa saddexda kursi oo kore ku fadhiyaan ha ku fadhiistaan si nabada ha ku fadhiistaan si sharafa ha ku fadhiistaan sida dadka loo fariisiiyey oo baarlamaanku u doortay inay dadkana daacad ugu shaqeeyaan imka la diido meesh- haddii qof meeshinkaasa la diido haddii qof hadle la diido haddii maxaan ku dhahay qodob dastuuriya la diido kii aan dastuuriya la diido midaan kale lagu shaqeeyo annagu uma dulqaadan karno Uma dulqaadan karno mana dhagaysan karno kuma dhagaysan haddii la- haddii maxaan ku dhahay xeer hoosaa la baarayo baarlamaankii tobnaad waa ogtihiin dhegaysta baarlamaankii tobnaad waad ogtihiin oo baarlamaankan ka horreeyey saacdii oo hadda guddoomiye ah waxyaabahay ku dhaqmaysa qof kasta waa ogyahay waxyaabahay samaynaysa waa la ogyahay haddana ayadaa waxay iska dhigaysaa awliye inay tahay waxay ku dhaqmaysa waa arkayseen waxay samaynaysa cid xeer hoos- xeer hoosaad u fiirin jirtay iyo cid dhibaateyn jirtay iyo cid maaragtay caayi jirtay cid afragaateyn jirtay ma jirto markay timaado baarlamaanka waxay rabeen ka samaysan jirtay firinbagay rawe- dham- rabtay dhawaajin jirtay qofkay rabtay caayi jirtay haddana waa ku joogtay sidadaas baarlamaanka dhexdiisa xisbiyaa ka jira baarlamaanka dhexdiisa waxaa ka jira ee, ee, is- is- isxulufaysi baarlamaanka dhexdiisa baarlamaanka waxaa ka daran guddoonka runtan ka hadlayaa moogta waxyaabahaasoo kalea lama rabo annaga guddoonka annagaa dooranay guddoomiyaha saddexda guddoonba annagaa dooranay waxaan u fadhiisanay meeshaas inay yihiin guddoomkii de- ee, baarlamaanka oo halkaa fadhiisan lahaa inay yihiin baan u fadhiisanay waxaan u fadhiisanay u dooranna inay dad- dad dalka u shaqeeyaan waxaan u fadhiisanay halkaas oo aan- oo aan- ay noogu fadhiyaan waa garsoor qof garsoor ah oo dadkaas inuu u garsooro waa garsoorayaal inuu dadka u garsooro u fariisinaye uma anaan fariisinin in xisbi xisbi iyo heblaaye heblaaye iyo magaciisa xisbi xisbi waa laga tega hadda magaciisa waa laga tega dadka labada qofbays ogol iyo dadkiis ogol iyo wixiis rabay qof walba qofku codaynay qof walba qofku codsiinay qof walba qofku taageeraya asay u taala laakiin in qofkii hadla la la ataago midna loo qoslo mid laga saaro ee, gu- guddiga mid guddiga lagu daro mid laga ilaaliyo mid la raaciyo sax maaha waan oranayaa waa fartiintayda insha allah tabaaraka allah waan soo noqon doonaa ilaahay amr ilaahay een, een, haddii ilaahayna gaarsiiyo waxaan oranayaa ha lagu soo noqdo si nabada si nabadana ha lagu joogo dadkana sidii loo doortay ee daacadnimada ha loogu shaqeeyo qofna lama ataagi karo qofna lama caburin karo qofku xornibuu ku hadli karaa xortiisu ku hadli karaa qofka ambagaati naagtada sareeda kasoo shaqeynaysa ilaa ambagaati bay joogta waa qof xora codkeeday dhiiban kartaa qofkay rabtay waxay rabtay sheegi kartaa xornimay ku hadli kartaa la- wixii dastuur ka baxsan inay ku hadasha sax maa laakiin wax dastuur ah way ku hadli kartaa waxaan oranayaa dhammaantiin waan idin salaamayaa idinkana khayr allah idin siiya waa shaqaynaysaan baarlamaankana iyo guddoonkana fartiintaasaan uga tegayaa fartiintaasaan uga tegayaa inay guddoon inay baarlamaanka iyo dadkii doortay iyo dowladda iyo dalka ay si xor iyo xalaal ugu shaqeeyaan laakiin aysan qof gooniya ataagin waan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu socotay waxaan ummadda soomaaliyeed u ballan qaadaynaa eh, mas-uuliyaddaas wadareedka ah oo aan anigana qofka ka ahay saaxiibaday kalena ay la wadaagaan inaan ka soo dhalaalin doonno baarlamaanka soomaaliyeedna mas-uuliyadda ay nagu aamineen inaan si hufan u qabsan doonno baarlamaanka federaalka soomaaliya maanta waxay doorteen xubnihii guddiga korjoogtaynta geedi socodka dastuurka eh, oo dabcan eh, noqon doona eh, guddigii baarlamaanka u qaabilsanaa geedi socodka dastuurka wa- dalka oo in muddo ah soo jiitamayey dastuurku meel gabagaba ayuu marayaa waa runtaa muddo dheer ayuu soo socday laakiin muddo xileedkan wuxuu noqon doonaa kii lagu dhammaystiri lahaa eh, geedi socodka dastuurka dowladda hadda jirtana wuxuu yahay priority ayuu yahay in la dhammaystiro dastuurka Sa- eh, waa mas-uuliyad aad u adag waa mas-uuliyad ximbaarsan eh, eh, wad- waddanka in hore loo wado Eh, golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya maanta waxay doorteen xubnihii guddiga korjoogtaynta geedi socodka dastuurka eh, oo dabcan eh, noqon doona eh, guddigii baarlamaanka u qaabilsanaa geedi socodka dastuurka wa- dalka oo in muddo ah soo jiitamayey Eh, waa mas-uuliyad aad u adag waa mas-uuliyad ximbaarsan eh, eh, wad- waddanka in hore loo wado waa eh, mas-uuliyad waddanka eh, muhiimad weyn u leh xilliga lagu jiro oo dab- dhammaystirka dastuurka uu aad muhiim u yahay dabcan waxaan la shaqayn doonaa xubno kale oo aqalka sare laga soo doortay oo shan ah tobankaas xubnoodna waxay ka wada shaqayn doonaan eh, korjoogtaynta eh, geedi socodka dastuurka oo runtii gebagaba maraya oo baarlamaankii tobnaad iyo baarlamaankii sagaalaadba ay aad uga soo shaqeeyeen waxaan rajaynayaa in eh, muddo xileedkan baarlamaanka sanadkiisa koowaad ama lixda bilo lixda bilo ugu horeysaba lagu soo gebagabeeyo arrinta dastuurka oo muddo dheer soo socotay waxaan ummadda soomaaliyeed u ballan qaadaynaa eh, mas-uuliyaddaas wadareedka ah oo aan anigana qofka ka ahay saaxiibaday kalena ay la wadaagaan inaan ka soo dhalaali doonno baarlamaanka soomaaliyeedna mas-uuliyadda ay nagu aamineen inaan si hufan u qabsan doonno aad iyo aad ayaad u mahadsantihin dastuurku meel gabagaba ayuu marayaa waa runtaa muddo dheer ayuu soo socday laakiin muddo xileedkan wuxuu noqon doonaa kii lagu dhammaystiri lahaa ee, geedi socodka dastuurka dowladda hadda jirtana wuxuu yahay priority ayuu yahay in la dhammaystiro dastuurka sanadka koobaad
xibihii gabagabada barnaamijka ayaan isa soo gaarnay saaxiibaal dhinaca kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir waxa uu sheegay in wasaaradda ay ka shaqeyn doonto horumarinta waxbarashada inta uu markaa xafiiska joogo
dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aada iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulankiina ku saabsan sidii loo ballaarin lahaa waxbarashada iyo waa maxay jidadka hal-abuurka leh ee munaasabka ah ee ardayda soomaaliyeed ee waxbarasho ku heli karaan waxaan u mahad celinayaa marka koowaad madaxda waxbarashada oo ay ka mid yihiin eh, wasiirada ka yimaaday dowlad goboleedyada agaasimayaasha guud agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada saaxiibaday agaasimayaasha waaxyaha ee wasaaradda eh, khubarada la taliyayaasha iyo hay-adaha inaga kaalmeeya in waxbarashadeenna kor loo qaado dhammaantiin aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa shaqada weyn ee aad haysaan ama aad qabateen Ee, maalmahan oo dhan waxa aan ku jiray inaan wax barto oon wax idinka barto marka in badan oo idinka idinka mid ah waan la kulmay inta aanan la kulminna waa la kulmi doonaa marka aniga ayaa hadda ardaye marka aan tacliintiinna si fiican u qaato oo aan fahmo waxa aad ka shaqaysaan oo aan fahmo mashaakilka jiro ayaan isku dayi doonaa wixii awooddayda ah inaan ka wada qabanno xalkeeda oo aan xal u helo Ee, waxaa mar kasta dee ugu weyne ee, igu soo dhacaya markii aan intaan wasaaradda imid iyo intaanan imaanin ka horba mustaqbalkeenna siduu u egyahay mustaqbalka dadkeenna iyo dalkeenna siduu u eg mustaqbalka dalkeenna iyo dadkeenna wuxuu u ekaan doonaa sida hadda maanta waxbarashadeenna ay u egtay maxaa yeelay dadka maanta wax baranaayo waaye kuwa mustaqbalkeenna qaabayn doona keliya ma aha mustaqbalkeenna waxaa qaabayn doono kuwa aanan waxba baranayn maxaa yeelay hadday naga bataan waa naga awood badinayaa hadday naga awood badiyaana haddee ayaga ayaa na hogaamin doono oo gacanta nagu qaban doono martiya u noqon doono marar badanna aad iyo aad markaan wajiyada dadka qaar arka iyo waxay isoo xusuusinaysaa sannado aad u fogaan oo dalkeennu ay ku yaraayeenba qof wax barta inuu ka shaqeeyo oo lala yaabayo oo la dhahayo adiga meesha maxaa ku dhigay meela u qaxdo maa ways oo qofka tacliinta leh uu dareemo wuxuu qaban karaba inaysan jirin marka dagaalka aan ugu jirno oo aan tacliinta ugu jirno waa dagaalka mustaqbalkeeda maalmahan doodaha markaan galo oo golaha wasiirada iyo madaxweynaha iyo dadka kale ee waxbarashada laga kaalmeeyaba waxaan u sheegaa xaaladeennu marna ma hagaagi karto dalkeenna ammaan ma noqon karo dadkeenna heshiis ma noqon karo horumar ma gaari karno haddaan nidaamkeenna waxbarashada aanna wax ka beddelin waxa ugu horeeyana waa in carruurteenna ay helaan fursad waxbarasho khatarta ma aha keliya in kuwa hadda waxbaranaya waxbarashada qaar ay ka liidato bugaag ma haystaan manhajka asaana macalinka ma tababarna waxyaabahaas oo dhan laakiin waxaa ka khatar badan kuwa aanan waxba baranayn arrintaas marka inay nagu weynaata dhammaanteed ayaan aad iyo aad ugu baahan dadka soomaaliyeed waa u sheegaa mas-uuliyadda waxbarashada dadkooda iyagay saaranta dowladda soomaaliyay saaranta dowlad goboleedyay saaranta waalidka iyo waxgaradkay saaranta ganacsatadaay saaranta waxbarashadu ma aha meesha hadda aan joogno meel loo soo ganacsi tago iyo meel loo soo shaqo tago toona ma aha waxaan isku dayi doonnaa in sha allah tacaala haddii ilaa yaraado aniga intii awoodayda in dowladdu ay awood badan geliso waxbarashada ay geliso dadka waxaan ku idhaahdaa anigu wasiirka waxbarashada mahe waxbarashada way iska weyn tahay iyo tacliinta iyo waxaas iyo magacyadaas waa weyn aniga waxaan ahay wasiirka ardaydaan ah marka ardayda ma aha keliya kuwa waxbarashada ku jiro laakiin kuwaan waxbarashada ku jirin kuwaana wasiiraan oo ah marka guusheennu waxay ku jirtaa sida haddaba barnaamijku uu yahay sidaan u keenno barnaamijyo hal abuur leh oo ilmaha iskuulka ka maqan iskuulka loogu soo celin karo waa maxay sida suuragalka ee wax lagu bari karo ma aha yacni waxaan rabaa inaan ka fikirno hal abuur inaan ka fikirnaan dugsiga aan subaxdii la dhigan galabtiisoo lama dhigin kara dugsiga aan galabtii la dhigan dugsiga galabtii iyo subaxdii la dhigto habeenkiisoo lama dhigan karo yacnii inaanan dhihin waxaasaa naga maqan oo dadka waxba lama bari kara inaan la dhihin waa raadinaynaa waa doonaynaa waa ka shaqaynaynaa laakiin waxa aan haysanno ee suuragalka ah inaan wax ku samayno inteenna wax taqaano ee dadka wax bari karto wakhtigooda qaar ka mid a inay waxbarashada ku bixiyaan inay dadka kale ay waxbaraan ama macallimiin ha ahaadeen ama ardayda waaweyn ha ahaadeen soo ardayda waaweyn xataa ardayda yar wax ma bari karto soo ardayda jaamacadaha dhigto kuwa iskuullada jooga soo wax ma bari karaan kuwa guryaha jooga soo wax ma bari karaan runtii maalin kasta oo aan sii dhexgalo wasaaradda iyo arrimaha waxbarashada ee culaysku igu sii bataa dadkeenna hadda barakacay inta hadda barakaca barakaca hadda aad maqlaysaan oo abaaraha ka jira afar boqoloo ka mid ah ayaa ah caruur da'dii waxbarashada gaartay macnaha barakaca haddee dadku qaar inaanay fahmaynna laga yaaba barakaca macnihiisa waxaa weeye jidkii nolosha ee asalka ahaa ee aad ku noolayd yaad ka baxaysaa jid aanan jidkaada ahaynaad aadaysaa deegaan aan kaada ahaynaad tegaysaa wax soo saar haddaad lahaan jirtay wax soo saarkii meeshaas uu kaaga haraayaa marti baad noqonaysaa adigii carruurtaadaba deegaan la'aana kugu dhacayso meeshaas aad soo magangashayna waxa aad u baahan tahay kama heli kartid
caawa barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraadi haddalsina magaalada muqdisho kheyrtan dhegeysta waanaginta barnaamijkan hegeysantaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo